Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal door wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweyne ruuto soo dhoweeyey qorsho uu maraykanka ku soo afjaraya colaadda khaza guddoomiyaha gobolka hiiraan oo booqasho kormeera ku tagay deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab iyo haweeney madaxweyne loo doortay dalka meksiko intaasina waa qodobada warka ugu doorka roon waa isniin taariikhdun ay ku beegan tahay saddexda bisha lixaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha maraykanka uu ku doonaya in lagu soo afjiro colaadda sii xumaanaysa ee u dhexaysa israa'iil iyo falastiin qorshahan oo dhammaystiran oo ay si wada jir ah u hindiseen dalalka maraykanka qatar iyo masar ayaa ah in wejiga koowaad la dhaqangeliyey xabajoojin lix toddobaad ah in ciidamada israa'iil ay isaga baxaan meelaha ay dadku ku badan yihiin ee ghaza in la sii daayo lahaystayaashu xiro labada dhinac iyo in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadkay colaaduhu saameeyeen madaxweyne ruuto ayaa ugu baaqay dhinacyada ishaya falastiin iyo israa'iil inay muujiyaan niyad wanaag oo ayna taageeraan qorshaha loogu raadinayo nabadeynta waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha dalka in haddii uu hirgelo barnaamijka uu soo jeediyey madaxweyne baiden in la heli doono xabajoojin joogto ah oo ka dhaqangasha marinka khaza dab xooggan ayaa xalay waxa uu ka kacay dugsiga sare ee gabdhaha magaalada habasweyn siniya ogle dabkan ayaa waxaa uu gubay goobtay gabdhuhu seexanayeen kaas oo ka dhashay khasaare kala duwan dhinaca kale hooyo ka mid ahayd ee dadkii gurmadka u sameynayay dugsiga gabdhaha ee magaalada habasweyn oo uu dabka qabsaday ayaa waxaa jiiray gaariga guddoomiya amniga deegaankaasi waxaana la xaqiijiyey inay geeriyootay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan barre ducaale ayaa ugu baaqay madaxweyne ku-xigeenka ee dalka rigaadi gashagua in uu ku guulaysto dagaalka ka dhanka maandooriyaha loo yaqaano mukogaa iyadoo ay jirto tallaabo sare loogu qaadayo iibinta iyo cunista jaadkaasi wasiir ducaale ayaa xuseen gashagua oo hormuud ka ahaa dagaal wax ku ool ah oo ka dhan ah isticmaalka qamriga ee maandooriyaha noocyadiisa kala duwan islamarkaasina loo baahan yahay inuu gacan ka geysto sidii loola dagaalami lahaa isticmaalka mugooga haddii aan qamriga kula dagaalamayno bartamaha kenya rifty valley iyo meel kasta oo kenya ka mid ah waa inaan sidoo kale la dagaalanaa mugooga ayuu yidhi mister ducaale hadalka wasiirka difaaca ee dalka ayaa imaanaya iyadoo ismaamulada mombasa kilifi iyo taitataveta laga mamnuucay maanduuriyaha mugooga kaasoo inta badan saameyn adag ku yeeshay dhallinyarada waxbarashada ku jirta dhankeeda barasaabka ismaamulka kuwaale faatuma maxamed ajani ayaa sheegtay in canshuurta laga qaadayaa baabuurta sidaaqaadka waxay sheegtay in qiimahan oo horay ahaa toban kun oo shilin in laga dhigay saddex boqol oo kun oo shilin dadka u dhaqdhaqaaqa ka hortagga maandooriyaha ismaamulka kuwaale ayaa ku baaqay in dowladda ay soo saarto sharci dalka ka mamnuucaya muqaadaraadka loo yaqaana muqooqa waxa ayna ka warbixiyeen saameynta uu leeyahay muqaadaraadkaasi kwanza twasema kwamba wanauza wapate vibanda ambavyo labda zaweza kuwekwa kala ya green kwamba mtu yote anauza mogokasi amke asubuhi na kuja na kijerikani wala kisufuria aekelee mahali ama box aekelee mahali tu auze mogokaa kiholela exposure ya mogoka pia kwenye viboksi haieleweki kwa sababu ni kweli ina, inaleta uchafu mwingi. Kwa hivyo tungependa wavae gloves, tungependa wakuwe na apron ama wawe na ka overcoat kuweza kuzuia uh, kushikana na uchafu. Ya tatu pia tungetaka waweze kuwa na certificates za food, food handling na methadone. Shida kubwa ambayo tunapata hata pale kumbani ni kwamba jamaa wakishatumia methadone wakitoka tu hapo nje kwa methadone program, kitu cha kwanza wanauziwa ni mogoka.
Kukaa sofa, mimi naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, aa, kukuweka wasiwasi mwingi.
lakini huu mugoka ndio ileta vijana watumia vipanga mapanga yale ni mugoka wote Mugoka, kwa sababu lazima wapate Mugoka wale ili wafanye starehe zao ambazo zieleweki. Msipozuia Mugoka, vipanga vitazidi.
Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki mgoka, hatoutaki mgoka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana, mpaka watoto wa kike sasa wanakula mgoka.
Tutasema sheria ya upangwa na ikiwa wameruhusu kwamba ni cash crop, lakini imethubutu kwamba ni uzao ambao kwamba una madhara, sheria yaweza ikakaliwa kwenye bunge na ikabadilishwa na isifanye kazi.
Kuna dini yoyote ambayo kwamba imeruhusu matumizi ya kitu ambacho kinadhuru? Sawa, hata hicho chakula Mwenyezi Mungu amesema kula chakula ambacho kwamba ni halali na ni kizuri. Hicho hicho chakula ni halali alafu ni kizuri, hakikudhuru. Je, kitu ambacho kwamba hakihalalishwa kuongeza ushuru haija kuwa suluhisho, kwa sababu wale wa, ni waathiriwa wako mazombi. Ukiongeza nao pia wataongezewa bei na bado watanunua.
dhanka kale guddoomiye ku-xogeenka ismaamulka kilifi flora mbetsa jebule waxay si cad u sheegtay in qaadka muqooqaaga uu leeyahay saameyn aad u xoogan lana doonayo in bulshada laga qabto Nasema mambo ni matatu. Hatutaki muguka, hatutaki muguka, hatutaki muguka ndani ya Kilifi County. Nataka niunge mkono naibu wa rais ambaye kwa kipindi cha kama miezi mitatu hivi aliweza ku, kuzunguka kote nchini kupiga marufuku madawa ya kulevya illicit brews, vile vileo ambavyo vinavyopikwa. Kwa nini? Kwa sababu ilionekana kuna madhara fulani, na nataka kusema ya kwamba sisi wakaazi wa ndani ya Kilifi, ulipokuja ukatumiwa hatukujua, lakini baada ya muda tumeona yale madhara. Kwa hivyo tunaunga mkono na nataka wale watuunge mkono. Chochote kile kina madhara, lazima kiwe kifuatiliwe, lazima tukifuatilie na tuhakikishe haki inapatikana kwa wote.
dhankooda qaar ka mid ah hoyooyinka ku nool dowla deegaanka taytataveta ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka william ruuto inuu mamnuuco maandooriya moqooqa iyagoona sheegeen muqadaraadkaasi ay si weyn uga soo horjeedaan presidenti wetu pahali alipo asikie wanawake wakitaita. Sisi tumesema kwamba mkokaa hatutaki hapa Taita Taveta.
tunaongea kama wazazi wale tulipanda kitanda cha leba sisi kina mama tukazaa hawa watoto watoto tumewatunza ni wanaume sahii wamekuwa kama si wanaume hawaoe wafanyi chochote njia za kumaliza huu mgoka ni nyingi tutatafuta njia mbadala kama sheria inaruhusu mgoka tutatafuta njia mbadala ya kumaliza huu mgoka la pili inasema kwamba viongozi wetu tumesikia gavana wetu akikataa mgoka yeah. lakini hawa wa chini ma- wa- wabunge wetu wako wapi hatusikii sauti zao ni kitega uchumi sawa, hatujakataa, lakini wafanye kwao uchumi wao Yes, yes.
wafanyie kwao manake imekuwa Taita na Taveta is the dumping place. Sisi tumechoka tunang'ang'ana, tunapeleka watoto shuleni wakirudi na manyumba wana na degree wenye madiploma, hakuna kazi. Watoto wetu wamekuwa under depression. The only thing they can do ni kukula mgoka. Unaweka sahani ndani ya nyumba, two minutes sahani imeenda, mtoto ameenda kauza mgoka, hana kitu ya kufanya maindi yake amekosa kazi, hana kitu ya kufanya, na isitoshe huyo huyo mtoto hata ule mhokaa akikosa atakutana na mwenzake mwenye ana hela kidogo. Kazi iliyobaki hapa ni watoto wame- wa- wameanza kulawitiana sasa.
na mgokaa imefanya watoto wetu kupoteza uh, vision zao za maisha kuharibu. Wengine wameanguka, wametoka shule, wengine wameharibu colleges na wengine wamechanganyikiwa. Kwa hivyo hatutaki kuona generation ya watu wetu katika diocese yetu ikiangamia tukiangalia hivi. Kwa hivyo tafadhali, wale wanafanya hiyo biashara sisi hatuitaki.
weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanay saarwa idaacadda ista fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirnaa maxkamadda sare ee dalka ayaa go-aamisay in xarunta shirarka caalamiga ee k i c c ee magaalada nairobi ay leedahay dowladda waxay meesha ka saartay codsi ka yimid xisbiga kaanu kaasoo doonayey in lagu dhawaaqo inuu yahay milkiilaha xaruntaasi garsoore jacklin mugenyi oo go-aankan maanta soo saarta ayaa sheegtay in guddigii qaabilsanaad dhulalka ee sannadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii uunan awood sharci u lahayn in xarunta k i c c uu xilligaasi ku ansixiyey xisbiga kanu maxkamad ayaa xukuntay in xarunta k i c c ay hoostegaysa wasaaradda dalxiiska muddo sannado ah xisbiga kanu ayaa sheeganayay lahaanshaha xarunta k i c c xarunta shirarka caalamiga k i c c ee magaalada ta nairobi ayaa la aqoonsanaa loo aqoonsanaa hantida uu leeyahay xisbiga kanu ilaa ee dowladdii hogaaminayey madaxweynihii saddexaad ee dalka moy kibaki ayna la wareegtay labada kun iyo saddexdii dembibaarayaasha ismaamulka kiambu ayaa baaraya dilka afartan iyo shan sano jir ilaalo gaar ah u ahaa iskuul ku yaala dowla deegaanka kiambu tuugo aan tiradoodu la garanayn ayaa weerar ku qaaday dugsiga sare all saints waxayna dhaceen alaabo kala duwan oo qaali ah taliyaha booliiska kiambu michael muchiri oo xaqiijiyey dhacdadan ayaa sheegay in burcadda ay dileen nicholas agwenyi kadib markii uu isku dayay inuu qaylo dhaan sameeyo waxa uu taliyaha sheegay in kooxdaasi ay jabsadeen qolka shaqaalaha iyo fasallada qaarkood oo ay dhaceen hanti badan ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay falkaasi sida ay booliisku sheegeen
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo saraakiil uu hogaaminayo oo kormeer ku taga qaar ka mid a deegaanada al-shabaab laga xoreeyey ayaa sheegay in laga hirgelinaya adeega bulsho bulshada ayaa guddoomiyaha uga warbixiyey baahiyaha ay u qabaan adeegyada muhiimka sida biyaha iyagoona codsaday in wax loo qabto qofka bini aadamkaa waxaa loo raadiyaa marka hore noloshu waxay ku xihan tahay biyo inuu helo naftu haddii biyo cabto waxay u baahan tahay caafimaad qofkii hadduu biyo helo caafimaadna uu helo wuxuu u baahan yahay isguul aqoon uu ku xamaasho adduunyada wixii kaleo lagu weydiiya waa amni oo mas-uuliyaddaas amnigana wax iskale dawladda afartii qodob waa ka carradan yihiin
biyolaanaa ka jirta caafimaad laanaa ka jirta meeshaan ceel in la hukuma yaallo matoorna kama qodna bil marka la fadhiyo bisha daba biyola'aana looga guura waxa waaye marka meeshaan dhibaa ka jira waa ooman nahay dadkii waa dad oon ku raagay oo bislaaday war biyomalala loo ka tegi mahaa caw cawashaanna hee haddii godkaan biyo laga waayo halkaan halaaloo ku guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaada weheliye ayaa bulshada afdhaaro u ballanqaaday in laga xalin doono caqabadaha haysta waxauna intaasi ku darayn bulshada ku nool deegaanada gobolka hiiraan laga taageeri doono adeegyada aasaasiga ah
qofka bini'aadamkaa waxaa loo halkan waxaa laga sheegay biyolaan halkan waxaa laga sheegay waxbarasho la'aan halkan waxaa laga sheegay caafimaad la'aan waxaa la sheegay deegaankan inuusan biyo lahayn horta haddaad biyo heshiinna deegaanna biyo helaad ka mid noqonaysi oo deegaankaanu biyo leeyahay waana lagu tegaa mana laga labalabaynaa waxaan rabaa abdhaare arrinta ka jirto inaan xal ka gaaro anigoo kaashanaa nidaamka meeshaan ka jiro oo maamul hoosaadka ah odayaasha dhaqanka dadka waxgaradka ah go'aanka ugu dambeyn gaarnan inaad muqanac ku noqoto inaan idinka codsanaa waxaanan rabaa inaa ii dhiibtaan arrintaas war ma ii dhiibteen anna waxaan idiin ballanqaada abdhaaroo biyo leh oo deegaanada biyahale la mida waxaan isku ognahay abdhaaroo biyo leh iyo abdhaaroo biyo laga waaye dadaalna aan laga reeba qof lagu dulmi karaa una galabta kadib ayna jirin oo gudaha abdhaaradu wax dulmiyo ayna ka dhici shacabka ku nool degmada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa booliiska ku bogaadiyey ka hortagga anshaxumada iyo kicinta bulshada waxayna dowladda ka dalbadeen in dadka anshaxumada ah loo soo xiray lagu abaalmariyo xabsi wakhti dheeri ah rooshiq maxmuudo odayaalka degmada buulaha oo ka mid ah waxaan soo dhowaynayaa dadka faasiqiinta oo fidnada soomaali ku dhex wado biliiska soomaaliya hadday gacan ku dhigeen ha jireenoo ha joogeeno waa inaana sii wadiin waxaa ilaahay diintiisa ay macnaha xaaraantinimaysa waxa ku dhaqanaya yah waa in tilaabo lala qaado oo maxakamad deg deg la saaraa anigoo degmada buulaxaawo jooga yaa maanta arrintaas waa soo dhowaynaa boqolkiiba boqol meel kasta degmo kasta iyo gobol kasta waa in waxaa xunka oo facebookyaalka yaa shilinka ku raadsana waa in shaqa laga qabto oo weli arin taladayda dhayta waxaan ba dhihi lahay shan shan sana ha la xukumo oon gedid lahayn tallaabadaasoo dawladda qaaday waa tallaabo fiican een, haddaan hadda wax laga qabanna waxaan u malaynayaa jiilka dambe oo dadkan ka yaryar bay dhibaato u tahay marka arrintaanna waa arrin wanaagsan laakiin waxaan u malaysaa in waxyaabo yar ay ku dadbaayaan dadka qaar oo qabiil ay u beddelayaan wixii wanaagga laga waday oo ayaga dantooda ahaa oo ilmihii ka dambeeyo iyo kuwii haddadaanba ah wixii u roonaabaa dadka waxay ku lifaaqayaan ayadoo laga dirirayo musuqmaasuqa iyo waxyaabaha oo guraha bulshadana aan u fiicnayn ilmaha yaryaroo hadda soo kacayo wax fiirinayana aan u fiicnayn yaa waxaa moodaa markii ka laga hortegayey oo xag diiniyan xitaa looga hortegay waajib ay tahay yaa waxaa moodaa in lagu qaldaayo qabiil oo kacdoon qabiil dowladda loogu bedelo laakiin waxaan doonayaa in la sii weliba la sii wado si loo suuliyo marka dhallinyaradaas in la qabto maxkamad la geeyo waxaan ayada ah laga hortago aad iyo aadan dowladda kusoo dhaweynaa tvga qarankana waa u mahad
barnaamijkaas horta celinaa barnaamij waa hor loo baahnaa waaye oo horta barnaamijkaas waan soo dhaweynaya waa barnaamij fiican waaye barnaamij in mataqaanaa ee qolara in la qabto ee ahayd mideeda kalena ii sheegeen marka saasay tahayna ii sheeg taliyaha ninka la yidhaahdo taliyaha gobolka banaadir aad baan usoo dhaweynaya barnaamijka shaqaas aad buu mataqaanaa u falgalay barnaamijku barnaamij fiican waaye barnaamij dhanka diinta iyo dhan walba oo ka fiican waaye aad iyo aad baan usoo dhaweynaya barnaamijkaas booliisku ku doorinaya inay hore u socdaan wixii anshax dare wixii tuhuumo sameynaya wixii dhaqan xumo sameynaya in lasoo qabto
waxaa dalka mexico loo doortay madaxweynaha weyn ee lagu magacaabo claudia sheinbaum taasoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysa oo xilka madaxtinimada ka qabata waddankaasi muddo laba boqol oo sano ah duqi hore ee magaalada mexico sheinbaum ayaa la shaqaynaysay madaxweynaha xilka kasii degaya ee mexico andries manuel lobes iyadoona ku guulaysatay boqolkiiba konton iyo siddeed codadka la dhiibtay siday ku dhawaaqeen guddiga qaran doorashada dalka mexico i n e si kastaba ha ahaatee madaxweynayaasha dalka mexico waxay xilka hayn karaan hal xilli oo lix sano ah in ka badan hal milyan oo qof ayaa si qasab ah uga barakacay magaalada rafa ee khaza si ay uga fogaadaan weerarada ciidamada israa'iil rafa ayaa ahayd aag nabadoon sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyan ruwa in ka badan hal dhibic afar milyan oo falastiiniyiin ah ayaa gabaad ka dhiganayay rafa oo ah magaalada ugu xigta dhanka koonfureed ee khaza oo u dhow xuduudda masar ka hor inta aysan israa'iil weerar ku qaadin toddobadii bishii meey intaasina waxay nooga dhan warkii xilligan kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay www w stafm co k e